markaa fatabayanu iyo fatahabatu waa isku macnown abujacfar kisaa'i khalaf ayaa akhriyaya arrinka sugoo cagta u dhiga walaa taquuluuha odhanina liman alqaa ilaykum qofka idiin soo qadimaa assalama ama assalaama ee idin salaama ama salaamtii nabadgelyada tusinaysa idiin soo qadime ee ashahaata lasta mu'minan qof mu'mina matiid ha odhanina qof mu'mina matiid ha odhanina waa horaynu usoo xusnay sababu nusuulka in ashahaatay ashahaadadaasina ay nabadgelye ahayd in la nabadgelye ay sheegaysay oo aan la nabadgelin oo la yidhi lasta mu'mina taasiyay dhicin tabtaquuna idinkoo doonaya carada alxayaati dunya nolosha adduunyada agabkeeda iyo inaad qaniimo wax u eg heshaan fa cinda allaahi rabbi agtiisa waxaa ahaaday maaanimu kaiira makhaanimu kaiira qaniimooyin badan baa ilaahay agtiisa ah maxaa ka weyn qaniimada taalla iyo nicmada ku dambaysa janno janno dunyo aad doonaysaan iyo idin dhaafini dilka qofku yuu gelin marka uu qof la dilayo waa inuu sida qoraxdaa ka cad yahay waxa lagu dilaya waayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam idra'u alxuduuda bishubuhaat xeer ciqaabeedyada waxaa ku riixdaan wixii shubha ah dil loo kala garan waayo dilkani ma khaaba mise waa camdi xagga khabuu maraya xagga khabuu maraya xataa haddii qofkani qof dilo oo la yidhaahdo ha la qisaaso kuwii qisaasan lahaa qaarkood ay ka cafiyaan intii is-adkaysay laga yeeli maayo magunbaa qofkii laga qaadan oo xagganaa loo riixaya xagga cafiska laga raacaya kadaalika sidaasaa kuntum ahaydeen min qabl iminka ka hor idinkaba shahaadadaa iyo islaamnimadaasaa la ydinku daayey famanna allaahu calaykum ilaahay waa idinku galladaysto waa idin badbaadiyey fatabayanuu hubsada buu ilahay hubsadoo cagta u dhigo ha degdegina inna allaaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiraa xogogaal buu yahay qofku wuxuu u jeeday iyo xaalkiisu waxa uu yahay ilahay waxba kama qarsoomaan ilaahay wax ka qarsoomayo ka libdhayaa ma jiro sidaasay tahay markaa qofka yaan la isku dayn in xataa iyadoo qofku uu isleeyahay xagga zajrinta ka maran oo ama daydayga casharaha loo dhigo oo waxa la tusiyo amaba dilku ha joogsado xagga ciqaabta adag ha laga mara isagoo qofku isleh inuu sabab lagu dilo inuu raadiyo qofka maaha marka la dilayo waa inu waa inu sharci waa inu sharcigu ogolyi oo wax cad ay tahay qofka noocuu doonayaba ha ahaado laakiin qofka marka naftiisa laga qaadayo waa inuu warku cad yahay wey waa inu ishkaal jirin waxa haddaba ilaahay uu ka hadlay dadka jihaadka ku jira iyo qaybaha ay leeyihiin iyo inaanu dadsinayne dadku kala derajo badan yahay iyadoo la eegayo goobta iyo wakhtiga iyo cidda markaa laga hor jeeda iyadoo intaba la eegayo laa yastawii buu ilahay yidhi ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiistay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a kuwa iska fadhiistay ee dagaalka ka fadhiistay hayru uli darar ama hayra uli darar waa icraabkii istitnaha une labada wejiba hayru uli darar ee aan naafada iyo dhibaatada u saaxiibka ahayn dadka aan dhibanayn ee iska caadiga ah ee dagaal tegi kara ee fadhiya masina iyo walmujaahiduuna fii sabiili illaahi kuwa jihaadka gelaya ee ilaahay kelmaddiisa si ay u kor yeelaan u dagaalamaya labadaa qolo masina kuwaasoo ku dagaalamaya biamwaalihim wa anfusihim kuwa naf iyo maalba ku dagaalamaya kuwa waxoodiiba iska haysa labadaas ilaahay agtiisa ma sina laakiin qofku sababtuu la fadhiistuu jihaadka uga hadhay haddii ay tahay isaga oo aan geli karaynin oo cudurdaar leh iyada maya ma dembaabin kaas khayru uli darar saxaabigaa zayd waxa uu leeyahay mar gaaray intaas uun soo degtay ayaddu markii ay kala dheeraad siisay qofkii hadhay iyo qofkii jihaaday ayaa qoladii naafadii iyo indhoolayaashii iyobaa werwero waxay idhaahdeen dee annagu waanu fadhinaayo talo waa sidee xaalkayagu markaasaa nebigu ay ag fadhiyo bowdadiisu ay saarantahay bowdadayda ayaa intaasi ay soo degtay khayru uli darar kolkaasuu laxaq buu nebigu ka dhigay shayga loo yaqaano xagga qoraalka markaasuu yihi bale tusiyo labadaa kelmadood dhexdooda geli min almu'miniina iyo walmujaahidiina dhexdooda geliyo halkaa ku qorbu alla waxau idhi fadala allaahu ilaahay wuu dheeraad siiya almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim kuwa naftooda iyo maalkooda ku dagaalamaya cala alqaacidiina kuwa fadhiistay darajatan buu ka dheeraad siiyey way ka heer sarreeyaan kuwaas isuma dhowa wa kullan baa ilahay uhi bushaara ka dhacdee labada qoloba mu'miniinta wacada allaahu alxusnaa ilaahay waxa uu u yaboohay janno hadda waa kullan waa labada qolana wakhtigii hore dagaalantay qolana wakhtigii dambe qolada fadhiisatay laftigooda iskamay dayna akhiiran bay soo kaceen wafadala allaahu almujaahidiina cala alqaacidiina ilaahay wuxuu ka dheeraad siiyey kuwa dagaalamaya kuwa fadhiya ajran cadiiman abaalmarin weyn qofkan la cadaabi maayo fadhiistay laakiin dee ajrigaasi waaye darajaatin minhu waa derajooyin ilaahay xaggiisa ka ahaadaya dheeraadsiin iyo wa makfiratan dembi dhaaf iyo wa raxmatan naxariisintaa sida allay ka yimaadeenoo ilaahay baa siiyey wa kaana allaahu gafuuran raxiima ilaahay wuxuu aday mid dembiga dhaafoo naxariista waxa aayaadkan soo socdaana ay xusayaan dadka ka ag dhammaa waayey kuwa lala dagaalamayo ee meeshoodaa jooga sababtuna waxay ahayd dadkii maka ku hadhee mu'miniinta ahaa ee u soo hijroon waayey madiina ayaa maalintii beder lasoo xuurteeyey waa la soo jiiday oo waxa layihi meelahan waxba ha fadhiinee maxamed baa la weerarayaa soo kaca qaar iimaankooda qarsanaya iyo qaar lagu ogaaba waa jireen waa lasoo hawlgeliyey safkaa lasoo geliyey oo layidhi qasab ku dagaalama haddaanad qabin annaba waana ku qabadsiin sidii baa lagu soo weerargeliyey qaarkoodna ku dhinteen markaasaa ilaahay arrinkoodii uu ka jawaabaya halkan oo xusaya waxaa ka mid ahaa qolyaha cabbaas oo nebiga adeerkiiya markii la qabtay waxa uu ku dooday inuu islaam ahaa nebiguna wuxuu idhi islaamnimadaada ilaahay baa kuu oge wax kuu hooseeya annagu ma ogine adigiiyo ilaahay ba idinka dhaxaysaaye adduunka madax furashadaa bix oo weliba hebel iyo hebelna ka bix xoolaad leedahay lagaa dhaafi maaye sidaasaa la doonaya mawaaqiftuu nebigu inoo jeexay waa kaa calayhi salaatu wasalaam mid kale wuu soo cumaamadan lahaa ah anigu madaxweynii baana ama maamulkii u sarreeyaanahaye odayga ha loo dhaafo odhan laha laakiin raggu wuxuu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaad doontay iska aha u adeeroo ragga waxooda ugu shubuuri xoolamahaye buuhi adigiyo islaantaadu kii ah meelheblaaye ku aasteen waa midaan cidiba ogeyn kaaba soo qof buuhi oo daabka soo soo daaday alla waxau idhi in aladiina kuwii tawafa markaa waa in laga durkaa dadka gaalada ah iyadoo qofku masiirkiisa aakhiro uu dhowranayo aayaddu macnaha ay ka hadlaysa eg ina aladiina kuwa tawafaahum almalaa'ikatu malaa'igtu ay nafta ka qaadayso daalimii anfusihim iyagoo naftooda ku xadgudbay qaaluu malaa'igtu waxay idhahdeen fiima kuntum maxaa ku sugnaydeena arrin hayseen ama maxaa idin dhigay halkan qaaluu waxay idhahdeen kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina fi alard dee dhulka kuwa lagu tamar darraysto halkan waana lagaga xoog badnaa qaaluu malaa'igtii baaba la doodo waxay idhaahdeen alam takun miyaanay ahayn ardullaahi waasicatan dhulka ilaahay mid ballaaran fatuhaajiruu fiihaa ma isaga qaxdaanoo kuwan ka durugtaan sidaasaa malaa'igtu ay ku eedeeyeen fa ulaa'ika kuwaas buu ilahay yidhi ma'waahum hoygoodu jahannamu weeye wasaa'at masiiraa meel la galanayadaa u liidata waayo qofkani xadgudub buu sameeyey mutamalliq buu ahaayoo wuxuu isku maray dadaanay waxba ka dhaxaynin dadkii la doonaya inuu ka aq muuqdo oo uu wax ku taro higilkooda xoojiyana waa kan ka soo durka qoladanaa loo cudur daaray ila almustadcafiina baa ilahay wi kuwa la tamar darraystay mooyaane laga xoog batay kuwaasoo min alrijaali waalnisaa'i waalwildaan rag iyo dumar iyo carruurba leh laa yastatiicuuna iyagoo aan karaynin xiilatan farsamo walaa yahtaduuna aan ku hanuunaynin oon mari karaynin sabiilan waddo kuwa iyagu farsamo ay ku baxaan iyo jiday maraan garan waaye ee dirgan waaye kuwaa mooyaane ciddii dhaqaaqi karaysay iyada waa dembaabtay markaa qofku halkan sababta waxaanay ka raaceen dadkan waxa weeye ay ku naar galeen waxay eeganayeen maslaxad deegaankii iyo maalkii iyo manaaficdii ay helayeen bay halkan ku qabeen taasay jihaadka iyo hijrada ku karaahiyaysanayeen marka gaal lagu dugsado maslaxad musiibaday leedahay bay tilmaamaysaa aayaddu iyada oo maslaxadda aad eeganaysaa mid maanta ay ti masiirkiina uu khalkhal ku jiro oo markay u sahlan tahay dee ubadkii iyo arrinkooda halkuu ku dambayn doono ila istismaar baa lagu samaynaya waa la maalgelinaya si hadhow dadkan loogu aayo adiga kaa dambaynaya marka bal ka fikir masiirka dambe intaad maslaxadda maanta aad eegayso doolarka yar aad qaadanaysa iyo biyaha diiran ee lagu maydhanayo inta aad ka fikirayso bal hadda arrinkaa dib ha loo eego alla waxau idhi fa ulaa'ika kuwaa casallaahu rabbi waxa uu xaqiiqo ku yahay an yaxfuwa canhum inuu ka dhaafo وكان الله غفورا عفوا غفورا إلهي با عفس بدن dembigana dhaafta nin markaa muuminiinta ka mid ahaabaa kolkii aayaadkaa lagu dul akhriyay ama u arrinkii ogaaday buuhi kol haddii xaaladdu halkaa marayso aabba ikiciya innamadiisii buuhi wuu xanuunsanayaa oo ikiciya waa la kiciyo dhexdu kusii dhintay isagana hambalyadana ilaahay uu ku soo dejiyey iyo arrinkan u gaarka ah ee markaa isagana la tilmaamayo inuu kuwaa ka badbaaday waman yuhaajir fii sabiili illaah ilaahay dartii qofka u qaxa fii sabiili wax kale maya ilaahay dartii buu u qaxay yejid waxa uu heli doonaa fil ardi dhulka muraakaman kaiiran meeluu gaal kaga cadhaysiiyo badan iyo wasacatan meel waasaca bashaaradaas u haysta marka muraaqamku waa muhaajar meeluu u hijroodo wey muraaqamku wuxuu ka yimi min ragima anfu hebel buu sambooreeyey oo uu ka cadhaysiiyey marka meeluu u hijroodo oo gaal uu uga fakado oo uu isaga kaga cadhaysiyo heli doonaa iyo cid uu garabsado uu ka dugsado ilaan had iyo jeer gaaladu isku si uma arkaan qofka iyaga dhex jooga iyo ka meel gaara jooga ee ka xora labadaa xataa muwaajahada iminka isku mid maaha leanna kan dhex jooga ee ama sharcigiisii haysta ama nidaamkiisii hoos jooga waxa uga dhigan yahay dameeruu fuushan yahay wixiis waxba yeeli maayaan laakiin qofka halkaa fog jooga waxa uu leeyahay kaasi waxbuu ku yeeli karaa maslaxadaada iyo adiga danahaagaba ama duulimaad buu samayn karaa cid buu kaashan karaa istraatiijiyadda ay leeyihin baa kala duwan marka meel muraaqam u heli doonaa u cid kaga cadhaysiiyo waman yakhruj min beytihi muhaajiran waman yakhruj min beytihi qofka gurigiisa ka baxa muhaajiran ila allahi wa rasuulih isagoo ilaahay iyo rasuulka u hijroonaya oo nebiga xoojinaya rabbi dartii u hijrooday uma yudriku lmowt geeridu ay soo gaadho malagu uu qabto faqad waqaca ajruhu cala allah ajrigiisa ilaahay buu ku dul dhacay ilaahay buu ku sugmay ilaahay baa u sugay wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday kafuuran raxiima ilahay baa dembiga dhaafo naxariista wixii hore ilaahay ka dhaaf wa idaa darabtum fil ardi dhulka marka aad socdaashaan dad yahow muslimiinta ahi falaysa calaykum junaaxun dembi dushiinna ma ahaanin an taqsuruu min asalaati salaadda inaad gaabisaan wax dhibihi kuma jiro in khiftum haddii aad ka cabsataan an yaftinakum aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa inay idin ibtileeyaan ama ay idinsoo weeraraan oo shaydaanku idinku soo jiheeyo kuwa haddaad ka cabsataan iyo fitnadooda iyo dagaalkooda oo salaaddii gaabisaan dhibkama jiro markaas kuma gaar aha un jihaadka iyo safarka eh qofku marka uu cudurdaar hayo wey cudurdaarkii sharcigu siiyeyba ee uu salaadda ku gaabin lahaa haddii lagu jiro jihaad iyo haddii safar lagu jiro aan galada laga cabsanina dee sida sunnaha ku sugan salaadii waa la gaabin karaa safarka darti ina alkaafiriina buu ilahay yidhi kuwa cudurkaa qabaa kaanuu lakum idinka waxay idin yihiin caduwan mubiinan cadow bay idin yihiin cadaawadda caddaystay oon waxba la hadhin markaa bal ka feejignaada rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo jihaad ku jira isaga iyo asxaabtu ayaa salaada dee kamay tegayno may fududaysanaynin xaaladda adag awgeed waa tukiyey nebigu asxaabta dabeedna waxay arkeen iyadoo jamicii la ysku wada xidhay warkiiba la isgaadhsiiyey waxaa la yidhi war nimanku goortan dhoweed ay isku wada duubnaayeen ayaa inaynu weerar jac ku siinaa ugu dhoweyn dabeedna ragga qaarkood baa hadlaa waxay idhaahdeen salaad carruurtooda ay ka jecel yihin baa soo socotoo casarka laydhaa dee taaba waynu la sugi oo goordhowto markay isku duubmaanu baynu inana kala bixi doonaa midhba meel ka tuuri malagiina markaa nebigaabuu kusoo degay calayhi salaatu wasalaam waxaaba loo laqimayba salaatulkhawfkiiba casharkan salaatulkhawfkaadaaba la siiyeyba waa xaalad kulminaysa salaada iyo howlgalka milateri ayay labadaaba kulminaysa xeradii ciidankana waa la joogaa iyo miidaankii dagaalka loo kala baxayey oo xabaddiina waa dhacaysaa waana la tukanayaa salaaddii ilaahay waxaadu cajaa'ib badan inaad isweydiiso oo tidhaahdo talow maa dadka wakhtigan adag lagala daayo salaada maxaa looga daynayaa wakhtigana waa wakhti insaanku uguba baahida badnaaba laba sababood awgood ta hore weeyaana wuxuu u baahan yahay sahay ruuxi ah oo qofkan quwayso cadowga uu ku waajaho taasina waa salaada ilahay baa yidhi wastaciinuu bisabri wasalaa iyo ta labaad oo ah wakhtigani waa wakhti uu arrinkiisu u dhow yeego inuu ambabaxo oo halkan uu ka ambabaxo idan markaa wuxuu u baahan yahay camalkiisii inuu soo gebagabeeyo camalkii ugu khayr badnaayo salaada ah wa khitaamuhu miskun sidaa darteed baan loo daynayn waxaa kaloo ku muuqanaya muhiimadda salaadu ay leedahay iyo derajada ay gaadhsiisan tahay iyo qof gidaar fadhiya oo iska laafiyoonayo furaashkiisii ku fadhiyaa oo ka tagaa inkaartiiyo aafadu leeyahy iyadoo xabaddu dhacaysaa lagu leeya ilaahay la xidhiidh oo ciriyo dhulba weerarku ka soconayo maa daalub sidaynu nahay runtii waa arrin aad u khatar badan weeye ilaahay baa yidhi waidaa kunta fiihim marka aad nebi maxamedow ummaddan dhex joogto faaqamta lahumu salaata salaadda aad u oogto faltaqum ha istaageen daa'ifatun minhum koox iyaga ka mid ihi macaka ha kula joogsadeen adiga macaaga oo ha kula galeen salaaddii waliyakhuduu aslixatahum hubkoodana ha qaateen iyagoo hubkii ku gaashaaman oo u cabbaysan yahay ayay kula xidhan qoladaas fa idaa sajaduu markay sujuudaan ay hal ragcad tukadaan falyakuunuu min waraa'ikum xaggiinna dambe ha tageen nebigu wuu xidhanayaa ama imaamku wuu xidhanayaa qoladaas way la xidhanayaan hubkoodiina way sitaan hal ragcad bay tukanayaan ragcadda labaad markuu kacaabay goosanayaan iyagoo sii tallaabaynaya oo hal farsamo u socda ayay ragcadda kala tukanayaan war salaadda waxaan oo raba waa maxay ilaahay ina amrunbaa tanna fasaxay iyagoo sii socday ragcadda labaad dhammaystirayaan dabcan safarna waa lagu jiraa kuwii kalena way soo weydaaranayaan markaa waa tan iyaduna kolka ha odhana ragcaddii kale hadd xaggay qabatay dhexdaa lagu sii dhammaystiray walta'ti ha timaado daa'ifatun ukhraa koox kale oo lam yusalluu aan iyagu weli tukanina u ooman falyusalluu macak iyagu ha kula xidheen oo ha kula tukadeen waliya'khuduu iyana ha qaateen xidrahum feejignaantooda iyo wa aslixatahum hubkooda markaa ragcaddii labaad bay la tukanayaan imaamka imaamku iska wuu ka baxayaa salaadda tooda kalena way isu taagayaanoo way dhammaystirayaan marka arrintani waxay suuroobaysaa uun dee wakhtigii laabkiiyo qaansadaiyo warankiiyo gaashaanka laakiin maanta oad aragto fariima laysu dirayo oo waxaad aragtay la isku halwinayo waxa weeye waa kayfiyada laydhaha kayfa ma amkan sidii ay u suuro gasho qofka taangee ku jira iyo ka diyaaradda fuushan iyo ka dhufayska mid weliba halkiisunbuu ilaahay kala xidhiidhaya alla waxa uu yidhi tabaaraka wa tacaala xikmaddii buu tilmaamo wadda waxay jecel yihiin ay isku qanciyeen aladiina kafaruu kuwii gaaloobay low takfuluuna inaa halmaantaan oo ka jeedsataan can aslixatikum hubkiinna iyo wa amticatikum saanadiinna milateri fayamiiluu dabeetana ay idinku soo qaadaan calaykum idinka maylatan waaxidatan hujuum iyo weerar keliya oo mar qura uun cagta laydin saaro sidaasay jecel yihiine rag iska dhici iyo ilaahayna caabuda walaa junaaxa calaykum dembi idinma saarno dad yahow mu'miniinta ah in kaana bikum hadduu idinku sugan yahay adan dhibaato ama xoogaa hawl iyo tacabi hadduu jiro oo min madarin rooba aw kuntum mardaa ama xanuunsanaysaan an tadacuu inaad iska dhigtaan aslixatakum hubkiinna inaad dhigtaan dhib kuma jiro haddii qofku uu xanuunsanaya ama roobda'ayo cadowgana laga aamin yahay wey wakhuduu xidrakum buu ilaha yidhi digtoonidiinna qaata marka taasi waxay tilmaamaysa haddii cadowga aan laga aamin ahayn digtoonidu waxa weeye roobnaha ku hayo aada xanuunsatid xaaladdu si kasta ha ahaatee inaad khuduu xidrakum uun ka jirto hubaysnaato markaa ina allaha ilaahay acadda wuxuu u diyaariyey lilkaafiriina kuwa gaaloobay cadaaban muhiinan cadaab dulleeya arrinkii salaaddu halkaasuu noqday taasuu adag yahay marka oo aan loo fudaysan karayn qofku kolku sakaraadkaiyo intuu koomada ku jiruunbay salaadu ka dhacay marka uu dagaalamayana dee waa kaa ilaahayba xusay walaa tasqudu salaatu maadaama caqlu linsaani daa'iman qofka caqligiisu intuu joogo salaada dhici mayso ilaahay wuxuu idhi faidaa qadaytumu salaata kolkaas salaaddii dhammaysaan fadkurullaha ilaahay xusa qiyaaman idinkoo taagan wa qucuudan idinkoo fadhiya wa calaa junuubikum dhinacyaashiinna idinkoo u jiifa faidadma'nantum markaa xasishaan ee xabaddu joogsato fa aqiimuu salaata salaadda dhammaystiroo sideedii u wada ina asalaata cibaadada salaada la ydhaahdaa kaanat waxay noqotay cala almu'miniina dadka alla rumeeyey dushooda kitaaban ay maktuuban shay la waajibiyeyoo mawquuta waktina loo yeelay waa master bimacnaa ismi lmafcuul kitaaban maktuuban mawquutan waa shay fara lahoo waktina leh waxay tilmaamaysaa shuruudda salaadda mid ka mid oo ah inuu wakhtigeedu galo salaadda wakhtigeedaa la tukadaa faidaa qadaytumu salaata fadkuru llaha waxay tilmaamaysaa ilaahay xuskiisu inaanu ku egaynun xusidda salaada laakiin alleh waynu ku xidhannahay goor walba meel kastaba aan joogno gubaabo weyn baa ilaahay ummadda u soo jiheeyo rabbi waxau idhi walaa tahinuu ha tamar daraanina fi ibtiqaa'i alqawm cadowga dabagalkiisa iyo raadsigiisa ha ka dib dhicina baa ilahaw oo ha ka daciifina in takuunuu haddii aad tihiin dad yahow ta'lamuuna kuwa xanuunsanayoo nabarragaareen fa innahum cadowgaasi ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa ta'lamuun sidaa idinkuba waxaad aamusanaysaan wuxuu waa rag weeye maaha shayaaiin iyo rawxaan iyo malaa'ig maaha laakiin waa rag ilahay wuxuu noo dhigayaa daris wubaabe ah oo qancin ah tabaaraka wa tacaala ogow qalabkii la doona ha la haysto tiradii la doonaana ha ahaadeene waa rag un adigoo kale ah waxay u xanuunsanayaan baa ilahay ui saa u xanuunsanaysaan saasoo kale u xanuun waxa dheeraadidiina watarjuuna min allah ilaahay xaggiisa waxaa ka sugaysaa maa laa yarjuun waxaanay sugayninba waxaanay sugayn maxay sugayaan hadday ugu bataan in derajo ah iyo in mushahara iyo in dallacaad iyo waxaasay sugaya iyo in dad ay qabsadaan iyo isticmaarsadaan iyo kada wa kada laakiin qofka muuminka ahi horumar adduunya mid aakhiru sugaya wa kaana allahu caliiman xakiima ilaahay baa wax walba ogsoona shay walba xikmad u yaab aayaadkan soo socda ilaa maqrada inta ka hadhay waxaay tilmaamayaan nidaamka qadaa'iga ama garsoorka ah ee dadka muslimiinta iyo dowladdoodu ay leedahay oo ah mid hufanoo hagaagsanoo miyir qaba oo aan waalayn nidaamkaasiba ay ku nuuxnuuxsanayaan aayaad waana taynu soo tilmaannay murtakasaadkii iyo asaasiyaadkii dowladdu islaamku ay lahayd mid ka midii wuxuu ahaa qadaa mustaqil inuu jiro garsoor madax bannaan oo u garsoori karaya madaxweynaha iyo ka suuqa maraya ee faraha madhan ee miskiinka ah u garsoori karaya u garsoori karaya xataa amiiruulmu'miniinka iyo ka yuhuudiga ah siduu shurayx ugu garqaadaya cali iyo ninkii yuhuudiga ahaa waata runtii la waayey maanta mushkiladdu halka ay ka dhacday umad cadaalad weydayna caga dhigan mayso waaliina ka dhammaan mayso iyo wareer marka sababtuna waxay ahayd ninbaa u xaday wuxuu ka xaday nin muslimoo qataato la yidhaahdo wuxuu ku eedeeyey arrintii oo uu ku riixay nin yuhuudiya qoladii yuhuudda ahaydna waxay sheegeen alaabtan in loo dhiibtayoo iyagoo aanay xadin ninkoodanina aanu soo xadin ninkan waxada ee islaamka ahaa xigtadiisii baa nebiga u tegey way taskiyeyeenoo waxay idhaahdeen yuhuudigunbay ku eegtay laakiin ka ayagana waxba ma xadin yuhuudigu wuu iska soo riixayaha laga tara isaga sariiqada iyo xeer ciqaabeedkeed nebiguna xaggoodii buu u yar janjeersaday calayhi salaatu wasalaam nebigii iyo kii waxaday iyo kuwii wergeeyey intiiba canaantanaa ka dhacday canaantanaa ka dhacday iyadoo ilaahay ummadda uu ku adkaynayo cadaaladda gaal iyo islaam gaalka dil baa lay markaad dagaalamaysaan laakiin gartiisa sii bay dhaha soomaalida waa kelmad xaqa gaalka dilo gartiisa sii waa la dilayaa marka la dagaalamayo laakiin wixii uu lee laga qaadi maayo marka dee xaaladdu caadi ilaa ilaahay baa waxau ihi innaa anzalnaa ilayka alkitaab nebi maxamedoo qur-aankaanu kugu soo dejinnay bilxaq soo dejinoo xaq ah oo cadaalad ku socota litaxkuma bayna annaas si aad dadka ugu xukunto bimaa araaka allah wuxuu ilaahay ku tusiyey oo xaqa ah iyo waxyiga ah maaha waxaad adugu aragtay waxa ilaahay uu ku tusiyey ee uu ku laqimay walaa takun ha noqonin lilkhaa'iniina kuwa wax isweydaarinaya ee wax malluuqaya khasiiman mid u doodaha noqonin qaaciidadaasi waxay u taallaa dadka garyaqaanada ah ama looyarka la yidhaahdo ama wakiilu dacwa marka uu cid u doodayo qaaciidadu haystuu ku soconaya waxa weye qof muslima hadduu yahay walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman qofka marka hore dacwadda wuu ka dhegaysanayaa dabeetana wuxuu leeyahy taasi socon mayso taadu waa khiyaama adna khaa'in baatay raalli haw haddii uu helayo ama xaqan uu leeyahay xaq buu leeyahay markaa inuu wakiilu dacwo u noqdo reerkiinay khusaynaysaa dadkaad madaxda u tahay bay khusaynaysaa islaantaada iyo dadka isqabtaan bay khusaynaysaa inantiinna iyo kuwa isqabtaan bay khusaynaysaa mar walba waxaa lagu leeyahy walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman qof wax isweydaarinaya oon xaq ku soconin ha u doodin wastakfir illaaha ilaahay dembidhaaf weydiista ilaahay dembidhaaf weydiista nebi maxamedow maadaamaad kaa waxday u doodoo tidhi kana hagaagsan ina allaaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday kafuuran raxiimaa mid dembiga dhaafoo naxariistee fursadda gaad ninkaa isagae ducmat bnu ubayriq la idhaahdo ee aad dhinaciisa u janjeersato walaa tujaadil ha doodin qof yahow can aladiina kuwii ha u doodin yakhtaanuuna anfusahum nafahooda khiyaamaynaya qofku isagaa iskhiyaamaynaya wuxuu isku dayayaa inuu sare u macaasho laakiin hoos buu u macaashaya qolada sarifkaa waxay idhahdaan markay asturayaan khasaarahooda hoosu macaash baa dhacay bay idhahan maanta macnaha waa la khasaaray kan isagu wuxuu islaa wax korose hoos buu u socdaa yakhtaanuuna anfusahum baa ilahay wy ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jeclo man kaana qofka ahaaday khawaanan isweydaariye afiiman dembiile ah kaa ilahay ma jecla ma jecla ilahay wuu cadhaysan yahi yastakfuuna min allah yastakfuuna min annaas yastakfuuna waxay iska qarinayaan min annaasi dadka way duusduusayaan walaa yastakfuuna min allah ilaahayna iskama qarinayaan wa huwa macahum iyagu ilaahay wehelinaya id yubayituuna marka ay qarsanayaan maa laa yardaa ilaahay waxaanu raalli ka ahayn oo min alqawli hadalka ah hadalka habeenkii la mirayo iyo socodka isu baxaya ilaahay wuu ogsoon yahay wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiiطaa mid koobay wax alla waxa lagu faqayo kam wa kam imisaa inaga intoo dacwada la isku qabto kolka adiga loo dusaya habeenka kolla kii u labqabayn lahaa kolla kii u ergeyn lahaa kolla dee intii isu kaashan lahayd subxaana allah aa mushkiladaha u badan dhulka iminka cudurka u weyni dhulku ka jira waxaa laga yaabaa in kala barhkiin ku jira dacwad khatar cadiim marka mushkiladaasi waa mid aad iyo aad u badan bal intaad cid kale afka u yuubayso halkaa aan ka qabanayo caynkaa aan yeella inta aad leedahay bal hadda ilaahayna eeg inta aad arrinkaa malluuqaysa bal ilaahayna eeg ilaahay waxau idhi haa hooy antum idinku haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwaasow jaadaltum canhum kuwan waa u doodeen marka garsoorka taagan tihiin filxayaati dunya adduunyadan iyo ifkanaa u doodeene faman yujaadilu allaha ilaahay yaa la murmi doona canhum iyaga xaggooda yaa ka doodi oo ilaahay la doodi doona yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha bal ilaah yaa usoo diyaargaroobaya inuu sar taago aman yakuunu yaa ahaan doona calayhim dushooda wakiilan cid xafiidahoo ilaaliya oo difaaca kuwan iyaga ah bal maanta u doodee oo qaadi hortiibaa ka doodeen iyo maxkamade ilaahay yaa la doodi doona subxaana allah waa arrin aad iyo aad baa naskuugu nuxnuxsanaya cadaaladda iyo sidii loo sugi lahaa nabiguna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka kanaantood kolkuu arkay wuxuu uhi wardadow lacalla bacdakum alxana min bacdi waxaa laga yaabaa inaad kala aftahansan tihiin haddaba qofka xaqaanu lahayn aan u jaro ha ogaado in waslad naarahun aan u jaray qaaciidadii baa ka soo baxday ahayd xukmu alxaakim laa yuxilu alxaraam walaa yuxarimu alxalaal qaadiga iyo garsoorka xukumkiisu waxba ma xalaaleeyo waxba ha isku qancinintaa shaabadda weyne saaran ha eeganine waxaad eegtaa adigu isqanci waxani wuxuu ahaatay waman yacmal baa ilaahay uhi qofka sameeye su'an xumo aw yadlim nafsah ama naftiisa ku gardaroodee ku xadgudba uma yastakfir illaah ilaahay dembi dhaaf weydiistee xaqiina iska celiya yajid illaaha ilaahay wuxuu ku heli doonaa kafuuran raxiima inuu ilaahay dembiga ka dhaafayo u naxariisanayo waman yagsib baa ilahay uhi qofka shaqeeya ifman dembi fa inamaa yagsibuhu calaa nafsi naftiisa unbuu u shaqeeyey naf dembigaasi isagunbuu ku kooban yahi musiibada ka dhacdaa isagay ku soo noqonaysaa wa kaana allaahu caliiman xakiima ilaahay baa wax walba ogsoon shay walbana xigmad u yeela bal aayaadka aakhirkooda wala akhir oo u fiirta aayad walba faasiladeeda iyo horiskeeda waman yagsib baa ilahay uhi qofka shaqeeya khatii'atan gaf aw ifman ama dembi waa laba isku mid ahoo ifmigaa sii weyne humma yarmi bihi dabeetana ku tuura barii'an qof ka madhan oo aan ku jirin dusha ka saara ee u xambaariya faqad ixtamala kaasi wuxuu xambaartay isagu buhtaanan been abuurad iyo wa ifman mubiina iyo dembi cad buu ilahay dembi cad buu xambaartay kaasi waa laba xumaanood xumaantii buu sameeyey haddana dad kaleu ku sii riixay way dhacdaa qofkii oo mujrima oo dabeetana muris ka dhiga sidi mulluq isagu inaanu waxan qabinba waa laba musiibo labanlaaban ilaahay baa waxau ihi walowlaa fadlullaahi calayka haddii aanu dheeraadka ilaahay uu ku siiyey nebi maxamedow jirin waraxmatuhu naxariistiisu aanay jirin ilaahay baa ku dabaqabateeye lahamad waxay doontay daa'ifatun minhum koox dadkan ka midihii an yudiluuka inay ku simbirrixiyaan ay ku ambiyaan markii ay ku lahaayeen hebel baa hagaagsanee yuhuudigaa wixii qaatay wamaa yudiluuna ilaa anfusahum nafahooda mooye cid kale ma luminayaan wamaa yaduruunaka min shayin waxba kuguma dhibayaan adiga haddii khata ay kaaga dhacdo aanad u kasin ee hubsawun waanzala allaahu calayka alkitaaba waalxikma ilaahay wuxuu kugu soo dejiyey nebi maxamedow qur'aankan iyo xikmadda ka soo burqanaysa iyo sunnahaaga wa callamaka ilaahay wuxuu ku baray maa lam takun taclam waxaanaad hore u aqoon oo nicmadan iyo waxyigan ayaa ilaahay uu ku baray wa kaana fadlullaahi ilaahay dheeraadkiisu wuxuu ahaaday calayka dushaada cadiiman mid weyn halkaa waxaa ammaani ay ugu jirtaa qofka ilaahay cilmi iyo camal uu isugu daro waa qof la kaman karoo la majeeran karo marka waxaad ammaan ku leedahoo dheeraadka ilaahay uu ku siiyey uu yahay kitaabka iyo xikmadda iyo waxaanaad hore u aqoonoo lagu barayoo dabeetana ilaahay camalkiisa uu ku waafajiyey ayaan darrada uu leeyahy bay tilmaamaysaa qofka ilaahay cilmi uu siiye camalkii weydaar